maamulka degmada dhagax buur ee dowla deegaanka soomaalida uu kaashanaya shacabka ayaa bilaabay dhismaha wadada isku xiri doonta magaalada dhagax buur iyo deegaanka cobole dadka adeegsada wadadan ayaa dhibaato badan ku qabay marista wadadan guddoomiyaha degmada dhagax buur ee dowla deegaanka soomaalida itoobiya bedel khaliif maxamed ayaa ka waramaya qorshahan wadada lagu dhisayo in qorshaagaha cobole si fiican uga socdo magaalada qadiimiga cobole oo muddo boqol saniya ka badan weligeed aana helin master balayn taasna waa inta badan ballanqaadka shacabka inta badan lagu ballanqaadayay hadday tahay xukuumadda iyo xisbiga labaduba taas maantaan ayaan joognaa miro dhalkeedii iyo faa'iidadeedii ugu horreyn waxaanu celinaya xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha oo runaantii mashruucan fulinaya oo qabaleega cobollo ka hirgelinaya sidoo kale waxaan ma celinaynaa cid kasta oo naga qayb qaadatay hadday tahay shacabka sida fiican u soo dhoweeyey ee ku faraxsan ee cid kasta oy hawshaasu ku dhacdo guryaha kasii furanaysa garab taagan howlwadeenada ama injineerada sidoo kale waxaanu celinaa maamulka magaalada dhagax buura runtii taageero gooni aana siiyey oo isagu nagu caawiyay dhanka mishinariga oo runaantii aad iyo aad aan aad ugu faraxsannahay mana aha markii koowaad kuley ayna garab istaageen waxaana farxad noo ah ka degma ahaan inuu cobolo noqonayo qabaleegii saddexaad ee laga fuliyo qorshaagaha hadda ka hor waxaan ka fulnay qorshaagaha qabaleega higliley iyo hoodaale maantana waxaan taagannahay qabaleega cobole sidoo kale waxaan shalay ka soo sameynay diyaarintii qabaleega bulaale taas waxay ku tusaysaa ka degma ahaan sidaan ugu fikirayno inay qabaleyaasha degmadu hadday tahay xagga bilicda xagga isku socodka xagga ganacsiga xagga magaalanimo inuu isbedel fiican in laga qabto aan ku fikirayno sabab tahay ma aha magaalooyinka soo koreeyay ama tuulooyinkaa soo koreeyay boqolaal sano siday ahaayeen inay marnaba ahaadaan maaha waa inay ka duwanaadaan waa in qaab ka duwan la helo waa in bulshadu access fiican iyo iyo iyo iyo magaalo tuulo qurxoon ay ku noolaadaan anuguna waxaan sii xoojin doonaa howlahaan sii wadno waa midaan insha allah hadduu leedhahay xagga dhiraynta dhan kasta hadda kadib insha allah aan sii xoojin doono hadday tahay dhanka bilicda iyo nadaafadda howlahaas sidoo kale waxaanu sameynay nidaamka dowladaha hoose oo saddexdaa qabaleya hadda aan sheegnayba nidaamka dowladaha hoosaan ka hirgelinay si kastaba shacabka deegaanka cobole iyo degmada dhagax buur ayaa dhibaato badan ku qabay adeegsiga wadadan oo mararka qaar ay ka dhici jireen shilal